بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني halkanna waxaannu idiinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo kontonaad ee kitaabka abishujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir wclى الtaabiciina lahum bixsaanin ilaa ywm اddiin wabacd waaya waxaa baabkan aynu ka bilaabaynaa uu yahay baabu اlaqdiyati wاshahaadaat baabkii garsoorka iyo markhaatiyada iyo cadaymaha kaasuu ka warramaya waxaa la yidhaahdo garsoorku marka hore waa xikmadda shareecadda loo soo dejiyo si garsoor saxa loo helo alqadaa'u alcaadil garsoor caadila si loo helo waa alghaayatu min risaalaati illaah rususha ilaahay xikmaddu u soo diray ee uu soo dejiyey kutubta weeye garsoorkaa saxdiina waxa weeyaan iisaanu kulli dii xaqin xaqa bimuqtadaa maa sharacahu allah in cid walba uu gaadho xaqii ay lahayd sidii ilaahay ugu ogolaado ugu jideeyo u ogolaado u gaadho alqadaa'u fi lislaam garsoorku islaamka dhexdiisa iyadoo muhiimadda uu leeyahy awgeed wadiifadaa garsoornimada cidda ugu horraysay fulisay nebi maxamed buha calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkeennii shariifkaa wanaagsanaa ilaahayna sidaasuu ku amray intuu dadka u garsooro inuu cadaaladda ku dadaalo innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima waxyiga waxaanu kugu soo dejinay inaad dadka ku kala xukunto sida ilaahay uu kuu fahamsiiyey hana noqonin mid u dooda kuwa wax khiyaamaynaya khaa'in loo yar ha u noqonin nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ummaddiisa tababaraya asxaabta qaarkood maku uga dhigay garsoor qaarna madiina maka waxaa garsoore ka ahaa saxaabiga la odhan jiray citaab ibnu usayd ayaa garsoore ka ahaan jiray madiinana siduu yamanba uga dhigay garsoore nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii cali bnu abi aalib radia allaahu canhum asxaabta dhammaantood cali markuu idhi laga bilaabo calow maanta waxaad u baxaysaa garsoor inaad ka noqoto yaman ayaa wuxuu ihi dad meel ahlukitaab joogo wey niman diin la wey anna waan daayarahay ragga halkaasina waa rag dood badan de maxaa yeelaya nebigu laabta ayuu ka dharbaaxay calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu u duceeyo waxau idhi allaahumma hdih wa habbit lisaanah ilaahay ow xaqa ku hanuuni carabkiisana ku sug intii ducadaa weysiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu cali leeyahay kadib maba shakiinba kadib wuxuunoo qalbigayga ku degi jiray ku soo dhici jiray markiiba sida sawaabka ah ilaan duca nebi baa meesha maraysa calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed ayaa arrimaha wixii murge adkaada ragga loola soo noqonayay asxaabta dhexdooda ayuu ahaa cali markaasaa maahmaahdaaba lagu bixiyey carabta dhexdeeda marka arrin la maarayn waayo waxaa la odhan jiray qadiyatun la aba xasan laha waa dhacdo aan xasan aabbihiina tani xallin karin inasan weynena u gees soomaad maqal inasan weynahoodiibu ahaa asxaabta cali bn abi aalib iyo ummadda islaamka qadiyatun laa aba xasan laha waa qadiyad xasan aabbihiina tan aanu kari karayn oanu xalka gaadhi karayn alqadaa'u yakuunu fii jamiici alxuquuq sawaaun kaana alxaqu lilaahi tacaala aw liaadamiy garsoorku meel uu ka joogsanayaa ma jirto meel walba wuu gelayaa cid walba xaqeedu u xukumaya ama xaqaa ilaahay ha lahaado ama bani aadamku ha lahaado darajada uu ku leeyahay garsoorku islaamka dhexdiisa darajo sare weeye waxa waa fardulkifaaya ummadda waajib saaran weeye in loo helo garsool caadila oo ciddii xaq la siiya oo daalimka joojiyo qabta maamulka muslimiinta u sarreeya madaxweynahoodana waxaa faral ku ah meel walba garsoorihii hawshan fulin lahaa inuu dhigo qofka oo garsoore nooda xaqna dadka ugu garsoora waa waxyaabaha lama jeeran karo ama fadliga iyo dheeraadka uu leeyahay la odhan karo ilaahaya waa kaas yaa kaasoo kale kaa dhiga nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu xadiidku tilmaamay waxa uu leeyahay dad wuxuuna la majeeran karaa la odhan karaa ilaahu yaa sidooda kaa dhiga laba qof qof ilaahay cuud buu siiyey qofna cilmi qofka uu cuudka siiyey sidii ugu quruxda badnayd ayuu u isticmaalayaayoo meeshii ku habboonayd buu ku bixinaya qofka ilaahay cilmiga siiyeyna dadka ayuu ku kala xukumaya markaasaanu ka hakranaynin wixii ilaahay uu baray ka hore wuxuu ahaa kii xoolaha lahaa ka labaadna warajulin aataahu allahu alxikma fa huwa yaqdii biha wa yucallimuha xikmadda diinta ayuu dadka baraya kuna xukumaya macaanka diinta labadaasaa lagu dareemaa inaad barato iyo inaad xukunkeeda la dhamiso innagu wax badan waynu barannaa laakiin isku xukunka shareecadda iyo macaanka iyo samxadda dabacsanaanta ay leedahay baa inaga maqan waa waaqicii nololeed aan ku badnayn wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale abi hureyra warinaya ku yidhi qofka garsoorka doonee muslimiinta ka mida gaadha dabeedna ku cadaalad sameeya cadaaladiisu ay ka badato jawrkiisa jannuu leeyahay qofka intuu kaambayngareeyuu garsooro noodo jawrkiisu iyo gardarradiisu ay ka badato cadaaladiisa naar buu leeyahay wuxuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam had kastuu garsooruhu hagaagsan yahay inuu dadka ummadda ugu fadliyo qiimo badan ka mid yahay had kastuu liitu xaqa ka durugsan yahayna dadka ugu inkaar badan inuu yahay xadiid tirmidi uu ka warinayo cabdilaahi bni abi awfa macnaa min xadiidi cabdilaahi bni abi awfa xasana waxa uu xadiidkaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay garsooraha ayuu la jiraa marka inta uu cadaalad samaynayo wey hadduu cadaaladda ka baydhuu dulmi sameeyo jawr garsoore daalima uu noodana ilaahay garabkiisa wuu ka baxaa shayddaan baana gala garabkiisa sheekhu wuxuu kuu tilmaami doonaa bilowga kitaabka cidda ku habboon inay garsoore noqoto inay tahay cidda shuruudahan laga helay soo socota islaamkeennu waxa uu diiday ashafaaca shafaacatu alqaadi qaadiga in la yidhaahdo waa looga ergeynaya arrimaha qaarkood waa la diiday mar hadday maxkamadda soo gaadho arrintu lama ogola in laga ergeeyo waa mamnuuc kol hadday maxkamadda hor timaado xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam dad oo dhankii uu jeclaa ee usaamat bnu zayd la odhanayay dhacdo mar uuga soo ergeeyey aad buu u canaantay canaan buu kaga qaadqaaday namaadij min alqadaa'i fii sadri lislaam tusaaluhu qadaaga ama garsoorku qiimo aada u badan buu lahaa in badan bay dadka muslimiintu ummadaha kale ku soo jiidan jireen cadaaladda iyo garsoorka cadaaladda wanaagsana dadka muslimiintu ay gaal iyo islaamba ku dhaqayeen waxay ahayd mid ummadahoo dhan qancisa yahuudda nasaarada kuwaan kitaabba lahayn intaba hal tusaalaynu ka soo qaadan doonaa oo tilmaamaya sida wanaagsanee quruxda iyo cadaaladda badan dadkii muslimiinta ahaa aynu ku dayanaynay asxaabtii ridwaanullaahi calayhim iyo salafkii ay ugu garsoorayeen dadka dhexdooda xataa gaalka iyo islaamka abu nacaym caalimka la yidhaahdaa waxa uu ku warinayaa kitaabkiisa xilyat lawliyaa cali bni abi aalib radia allaahu canh ayaa waxaa ka lumay dirac baa ka lumay diracu waa qalabkan laga gashado dagaalka awr buu u saarnaa socday awrkiibuu ka dhacay yuhuuddii joogtay nin ka mid ah ayaa arkayay oo wuu iska qaatay cali baa ninkii yuhuudiga ahaa ku arkay qalabkii dagaalka laga gashanayay wuxuu ihi wardee bahalkaasi waa kii iga luma eh taysi waar haddaalina bahalkan anaale buuri gacantana waan ku hayaa haddaad doonayso inaynu kala baxnana qaadiga muslimiinta inoo gee buuri ee magaciisa loo yaqaano shurayx shurayx nin aada iyo aada ugu qabowsaday buu ahaa garsoorka oo tusaalayaasha loo soo qaadan jiray allana ka cabsan jiray ninka yahuudiga ahay ninka uu la hadlayo ee cali bni abi aalib isagaa xukuma shurayxa laftiisaoo madaxweyne u ah shurayx bay u yimaadeen markii uu qaadigii arkay madaxweynihii muslimiintaoo maraya ayuu kursigii uga kaco wuxuu hi fadhiiso bal horta adugu intaan wax kale laysla gaadhin cali baa wuxuu idhi haddii aanu ninkani gaal ahayn kumaa fadhiisteen oo dee in labada qof ee loo garsoorayo fadhiga lagu simo weeye laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa tilmaamoo yidhi laa tusaawuuhum fi lmajlis xadiid buu cali akhriyo wuxuu yidhi way ku kala duwanaanayaan xagga fadhiga qofka gaalka iyo islaamka ah waa xuquuqda isdheer yihiin shureyx baa wuxuu idhi waaya maxaad u socotay madaxweyne waxaan u socday buuhi qalabkii aan dagaalka ka gashanayan ku dagaalami jiray ayaa iga lumay oo yuhuudiganaa sita haddii aan weydiiyeyna gar buu dhigtoo dee saasaana kugu nimi kii yuhuudiga ahaa buu weydiiyo bal ka warran buu ninow wuxuu ihi dircii wa fii yaddi wuxuu yaqaanaa sida islaamka dhexdiisa wax lagu helo markaasaa wuxuu idhi anaa leh gacantaydana wuu ku jiraa macneedu gacanku hayntu tixgelin dheeraaday leeday oo ninka aan waxba gacanta ku haynin ayaa markhaatiyaa laga rabaa kan gacanta ku hayaana waa nin asalkii taaganoo ma sahlana asalkiibuu wuxuu fadhiyaa rugtiisiibuu fadhiyaa isagu soomaalidu waxay odhan jireen waxaas inuu sidaa yahay muduci baan ahay markhaatilaho rugtaydaan ka fadhiya guurtidiiyo rugtaydaan ka fadhiyaa markay garamayaan guurtida waxay go-aamisana waan ogolay rugtaydana waan ka fadhiyaa rugtayda waxa weeyaan anigaa waxii haysta waaye madacalihii baan wey kolka kolkuu caynkaa yidhi qaadigii muslimiintu madaxweynihii buu la hadlo wuxuu idhi cali haddaad tahay waan dhaaran karaa waxaan ku dhaaranayaa inaad adigu leedahay ayaan macnaha ku qanacsanahay dee amiirulmuminiinkiina waa tahay laakiin waxaa lagama maarmaana markhaati haa markhaati waa lagama maarmaan buuri cali baa markaa wuxuu idhi ninkan aan xoreeyey ee kambar la idhaahdo iyo inaan ka igan xasan dee labadaasaa markhaati aan gashaday aniguna labadiiba way hadleenoo waxay idhahaan diricu waa kii cali saasuu uga lumay dee uu gartay kadaa wa kada markhaatiga sidiisiibay u fureen shurayx waxa uu u baxay inuu qaadigii inuu qiimeeyo hadduu qaadigii yahay markhaatiyaashii markaa wuxuu idhi caliow ninkan addoonkaaga ahaan jireed xoraysa shaqaalaha ku ah markhaatigiisa waan aqbalay buuhi ta inankaaga laakiin waan joojiyey taa maan aqbalin buuhi amiir almuminiin wa shurayx miyaanad maqal buuhi inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam labadaa inane xasan iyo xuseen dhallinyarada ahluljannaha oo dhan iyagaa hormuud u ah maya waan maqlay buuhi hormuudkaa weyihiin laakiin waa lagama maarmaan inaad keento markhaati ha iska ahaadeen buuhi ahlujannaha madaxdooda taa cidi ka deedifayn mayso mase gala inanku markhaatiyo adaa dhalay dhaabadaasu hordhigay cali markuu jeedjeesi bilaabuu markhaati kala waayey go-aankiibuu shuraex rideeo wuxuuhi yuhuudiya u qaado diraca agabkaagan adeerla dhaqaaji buuhi amiirulmuminiinku isagaa ayaa waxba wadi waayey gartii uu dhaqaajin waayey ninkii markaa aada buu u yaabay ninkii kursiga looga kacay oo cidlo la diray kolkuu arkay oo yuhuudi ee looga xukumay ayaa intuu qaadaybaa wuxuu ihi ma amiirulmuminiinkii baan soo ashkateeyey oo halkan ila yimid oo ay soo raacoon macnaha idiidin oon isxariifinin ma intoo laga xukumay ayuu haddana raalli ku noqday wallaahi taasaa diina diraca waxale ama qalabkan waxale cali siduu sheegay awrkiisuu ka dhaco anigaa qaatay iminka laga bilaabana waa kugu wareejiyey waanaan islaamo sidiibu ku ashahatay calina markaasuu aada ugu farxay kolkaasuu yihi anigana waa iga celis kol haddii islaamnimo diracani uu sababka ugu noqday cidi kaa qaadi maysa buu yidhi adeerow yahuudi baa lagu odhan jiray islaam baa lagu dhadhaaye ku dagaalgal wuxuu dabeetana noqday colaalkii muslimiinta iyo mujaahidiintii raacayay caliy bni abi aalib ilaa uu ku dhintay dagaaladii adkaa ee uu cali la gelayay nimankii khawaarijta waa hal namuudaj ama tusaale waa tusaale ku adkaan kara cid kasta oo maamula ama madaxa aad bay ugu adkaan kartaa waaye kitaabu alaqdiyati washahaadaat alaqdiya waa jamcu qadaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah waa xukumkii ilaahay wuxuu xukumay wey inuu qadaagani waajib yahay dee nusuus badan baa tilmaamaysa waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl wa an ixkum baynahum bima anzala allah nusuus badan baa tilmaamaysa inuu waajib yahay camalkani markhaatigana halkiisaynu ku gaari doonaa waxa u galay marka yaa qaadi noqon kara waa mid malaha kan uu sheegaya haddii toosh imika aynu qaadanaynu ku ilayno sida loo helaaba iska adagta laakiin raggii rag ahaa markii uu joogay ayaa shuruudahan la xidhayay waxau uhi walaa yajuusu ma bannaana an yaliya alqadaa garsoorka inuu madax ka noqdo ma bannaana ilaa man istakmalat fiihi qofka ay ku dhammaystirantay unbaa noqon kara garsoore khamsa cashrata khasla shan iyo tobankan shardiya soo socda qofka laga helay ayaa hawshaa garsoorka ah isu taagaya mid waliba inuu boorso talyaani yar oo laba dhagood la soo qaato maahee shuruudahan laga helay wey alislaam waa qof islaama walbuluuq qaangaadha walcaqlu miyir qaba walxoriyatu aan adoon ahayn waldukuuratu laboon dhadig ahayn walcadaalatu caadila oon faasiq jaa'ira ahayn wa macrifatu axkaami alkitaabi wasunna qur-aanka iyo xadiidka axkaamta wax lagu xukumayana garanaya wa macrifatu alijmaac ummaddu halka ay ku ijmaacday isku waafaqdeen khilaafba ka jirin waa inuu garanayo wa macrifatu alikhtilaaf masalooyinka la isku khilaafay waa inuu garanayo wa macrifatu turuqu alijtihaad siyaabaha loo dadaalo marka aada ijtihaad samaynayseed nas weydo waa inuu garanayo usuul fiqiga wax ka yaqaan wa macrifatu darafin min lisaani alcarab luqada carabigana waa inuu wax ka yaqaano sida naxwaha iyo sarfiga iyo wa macrifatu tafsiiri kitaabi illaahi tacaala waa inuu tafsiirka qur-aankana yaqaano wa an yakuuna samiican wa an yakuuna basiiran waa inuu yahay qof dhegaqaba oo indhaqaba wa an yakuuna kaatiban waa inuu qoraayahay oo waxuu qorayaa wa an yakuuna mustayqidan nin fariida oo aan laga hoos tusayninna waa inuu yahay bal ka war waa kaafiya kala dheeri intaasoo dhanka lagu sheegay ayaa qaadi noqon kara buun waxayse culimmadu leeyihiin kan haddii la waayo waxaan oo dhan isku oobsaday laakiin waa mid kutuba lifayaba eh dadka meesha jooga de kuwa ugu roorun baa la eegi qaadi daruura bay u bixiyeen qaadiga daruurada baahidu keentay dadkaa meesha jooga kuwa ugu roonroon diin iyo aqoon ammaano iyo aqoon kuwaasunbaa la geyn doonaa laakiin kuwo roon aqoon iyo ammaanaba iyagooy joogaan maaha kuwo kale in lagu buuxiyo haddaynu dib ugu soo noqonno shuruudda alislaam markaa dee gaal madax inoo noqon maayo garsoor siiba halla waxaynu daranaynaa ma jiro dee ilaahay baa waxau uhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila mu'miniinta gaal waddo uu ku xukumaa ma jiri karto cagtuu hoos gelinaya albuluuqu waalcaqlu waalxuriya de intana waa wax iska caadi yahoo qofkii inuu qaangaadh yahay oo miyir qabo xorya waadhukuuriya waa inuu lab yahay arrimaha garsoorku aad bay xasaasi weyi waana waxyaabo miisaan badan weeye marka waa inuu qof lab yahay oonu dumar ahayn hanjabaad baa imanaysa buuq fara badan baa imanaya qofka bani aadamka ahi wakhtiga ay maskaxdiisu ugu culusta ee ugu xanaaq iyo rafasho badan yahay waa marka tii laxajeclo ahayd uu la guurayo markuu laxajecladii la guurayo ama uu wax doonayo ama wax iska deerifaynayo markaa dhamac baa ka karaysa meel islaani iska xejin karta maaha meeshaasi wuu la soo kacaya waxaaba laga yaabaa kiisaska dilkaa iyo qaarkood inay kuba dhici kari weydo hadday ku dhacdana iyadoo urla ay dhicisaba ayaan waxba ku ahayn waaye walcadaala dee xadiidkii nebiguna daliil buu yahay uu nebigu yihi lan yuflixa qowmun walow amrahum imra'a xadiidku waa xadiid sugan ma liibanayaan dad mas-uuliyadaha caynkaasa u dhiibay dumar walcadaala qofku waa inuu caadiliya cadaaladdana xagga dambea lagu sheegi doonaa waana meesha lagu jabay wakhtigan aynu joogno qofka goorta caadil lagu sheegayo waa inuu ilaahiisa iyo aakhiraba u tudhanaya ilaahay inuu hortegayo iyo aakhira inuu tegi doono qof ka cabsanaya weeye oo xaaraan ka dhowrsanaya oona waxaa ilaahay baa kugu qabsan hadday eexasho tahay iyo hadday laaluush tahay intaba kitaabka iyo sunnaha axkaamtooda waa inuu garanayo waayo waxa wax lagu xukumayaa maaha xeer baaniyaal iyo xeer kale oo xeer jaahiliyadeeda ee waxa weeye dee shareecaddiiba wax lagu xukumaya sheekhu ta uu ka warramayaa waa tii diinta hayada hagaagsanayd miyirka qabta weeye dii waa la waalanaysay ma aha marka waa inuu kitaabka iyo sunnaha wixii aayaad iyo axaadiis axkaamta ka warramaya waa inuu yaqaana ijmaaca waa inuu yaqaan ijmaaca waxaa jira masaa'il kutubaha qaarkoodna waaba lagu ururiyaa ijmaaca ka warramaa oo muslimiinta mujtahidiintoodii iyo a'immadoodii cilmiga badnaa ay isla waafaqeen masaladaas inay tahay sida ibnu mundirba in badan waajmacuu waajmacuu waxay culimmadu isku waafaqeen waxay isku waafaqeen kutub baa loo alifay ijmaaca ka warramaysa oo tidhaa waxaasaa la isku waafaq waxa wakhtalafuu waxaasay sameeye watafaquu wakhtalafuu waajmacuu erayadaasu isticmaalaya marka ikhtilaafka iyo ijtimaacu ijmaacu way kala duwan yihiinoo dee masalada la isku ijmaacay saasunbuu raacaya masalada ikhtilaaf kalena waa inuu dee garan karaa wejigu rajaxayo duruqulijtihaad siyaabaha loo ijtihaadayo waa inuu daliilka kala soo bixi kara macnaha xukumka aayad iyo xadiid wixii u daliishanaya waa inuu kala soo bixi karaa dhacdooyin cusubi hadday yimaadaan laabudda min fiqhin jadiid fiqi cusub baa lagama maarmaana waxyaabo badan baa waaqicana ka jiri kara oo laba aqoonin berihii hore ama mujtamacaad kale ka jirinba marka waa fanniga laydhaha usuulfiqiga ee ijmaaca iyo qiyaaska iyo duruqulistidlaal ka hadla waana wax ka yaqaan macrifatu daraf min lisaani alcarab qayb ka mida luqada carabiga oo taa macnaheedu waxa weeyaan luqada iyo dee naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada iyo ereyada had iyo jeer ereygu mar wuxuu iska bedelaa awalkii dhexda taa waxaa ka hadla cilmiga laydhaha sarfiga ereygu marna aakhirkuu iska bedbedelaa waxaa ka hadlaa naxwaha ereygu marna wuxuu isla bedelaa meesha uu kalba yaallo hadduu jumladan ku jirana macnahaas u bixiya hadduu jumladaa ku jirana macnahaas u bixiya waxa laga warramaya wax lagu xukumayaana waa macne waxa dabiicadda nusuusta ay ku soconaysa iyo waa habkii luqadii carabiga ay kusoo degtay marka luqadii carabiga iyo isbedeladeeda waa inu wax ka yaqaan mar walba garaamarku luqo kasta muhiim buu yahay tafsiirkana waa inuu yaqaan diinta waxaa u asala tafsiirka qur-aanka marka waa inuu tafsiirka kitaabka kaliimkaa garanaya iyo aayaadka macnahooda o dhan waayo intaasoo dhan waxaa daliilu ah xadiidkuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam garsoorayaashu waa saddex laba naartay galaan midna jannada ka jannada gelayaa waxa weeye qof xaqii gartay oo wax ku xukumay labada naarta gelaya midi waxa weeye qof xaqii intuu garanayo iska baalmaray oo laaluush qaatay ama iska exday ama cid ka baqdoo habrabay ka labaadna waxa weeye midaan xaqii garanayn waxna xukumaya hadduu brofesor kasta ku yahay qaanuunka wadciga ase shareecadda aanan waxba ka garanayn waa ka aan xaqa garanayn waxna xukumaya xukunkiisuna naafid maaha intaasoo dhan macnaa nebigu wuxuu sheegay qof xaqii garanaya kuna xukumay xaqa garashadiisaa intaa u baahan goortaad xaq aayad iyo xadiid iyo xaq garan karayso eed wax ku xukumayso shuruudahaasaanu ka fahamnay buui inay u baahantay saasay fuqahadu halkaasay kala soo baxeen de waa in xawaastiisa iyo dareemayaashiisu ila xaq bani aadan baa la xukumayaa waa inay dhammaystiran yihiinoo qof wax maqlaya wax arkaya ila hadduu dhagalaa yahay qofku dee dacwaddii iyuu ka dhagaysanaya yaa ma faraha lagula hadlayaa hadduu indhalaa yahay dee keebaa hadalka yidhi hadalku soo isuma eegaan karo codkii maqalkii iyo muuqaalkii soo in la isla eego maaha waa inuu kaatib yahay qoraa oo dacwadda waa inuu qoranaya haddii aanu waxba qoraynin oo mid xokaynahi inuu qorayo dee erayadu isweydaarin karaa dacwadda la qorayo ayaa santanis intuu meesha ka saaru erayo kala gelin karaa erayadii isku bedeli karaa marka waa inu isagu qoranayo ama cala alaqal waa inuu akhrii karaya waxan ka xokayntii uu qoray shardigaasina saas uu xidhay mustayqid mustayqidku waa qof baraarugsan dadku had iyo jeer way yar kala duwan yihiinoo qofna hadalku shanshubku ugu dhacaa qofna ishaarooyinku wax ku fahmaa waxaa la yidhaahdaa lahu surcat lbadaaha ayaa la yidhaha af carabiga surcat lbadaaha qofkaasi waxaa aada u dheer aragtidiisa iyo ufuqiisa iyo fahamkiisa manaa qofkaasi jawigiisu akhriyaya iyo muuqaalkiisa iyo siduu wax u wado iyo hadalka wuxuu uga jeedo kuu dusmaynaya ku waxaasoo dhan mustayqid waa inuu yahay ee qof ahbalahoo ilaa usha agtiisa lagu dhufta aan waxba hore u fahmayn maya shuruudahaasaa la xidhay marka haddii shuruudahan cidda laga waayana kuwa ugu soo dhownbaa garsoorkaa laga dhigaya ummaddu marka ay doonayso in xuquuqdooda u suganto ciddii xukumi lahayd kolka ay u xulaan wey ciddii u xukumi lahayd wax markay u xulaan haddii aan iyaga la xulin xaqa la doonayaa lama heli karo waynu ka soconnay halkee wax lagu xukumaya oo u munaasiba dadka habkeedaase loo xukumayaoo loogu garsoorayaa labada qof maxaase lagu simayaa intaasuu ka hadlaya marka waxa uhi wayustaxabu waxaa sunno ah oo la sunneeyey an yajlisa fii wasati ilbaled caasimadda ama magaalada wax lagu xukumayo bartamaheeda inuu fadhiisto garsooro fii mowdicin baarisin linnaas meel waa inuu fadhiisto baaris usoo baxsan linnaasi dadka meel aan dadka ka qarsoonayn oo magaalada dhexdeeda ah oo muuqata oo aan ka qariibka ahee yimaado ka libdhaynin ee cid waliba arkaysa maxkamaddu waa inay tiri walaa xaajiba lahu waa inaanu geedhkiibar iyo mid maaragtay bodygaard iyo wax meeshaas dadka ka hor joogsadaana jirin walaa yaqcudu lilqadaa garsoorkana uma fadhiisanayo fi lmasjid masaajidka dhexdiisa macnaa wasadulbaled magaalada dhexdeeda maxkamadda dee haddii ay fogaato waxaa dhacaysa dadku dee gaadhi ma wada leh lacag basna ma wada haystaan qaar badaawiya baa jira qaar kale oo waxaa jira qariibahoo socdaalah xaajo iyo baahina u leh bartanka magaalada ha ahaato baris waa meel soo muuqata oo cid waliba ay arkayso intaasuu sheegay kii mustawdinka ahaa deegaanka ahaa iyo kii qariibka aha mid waliba siduu ugu sinaado dad badan baa maxkamadda isaga daynaya aragti la-aanta odhanaya war meesha ay ku taalla maba aragba laakiin hadduu ag marmaro oo dadka gelaya iyo sida isaga fududahay iyo waxaa u arko wuu ku dhiiranaya xaajib waa inaanu samaysan xaajib xaajibku waa cid intuu ishortaago qaadiga dadka ka celiya o yidhi halkaa joog soo geli maysid waxaa u daliila buu leeyahay xadiidka abihu daawud warinaya tirmidi waxaa xadiidkaasi leeyahay qofka ilaahay uu madax uga dhigo muslimiinta ee dabeetana iska xijaabe ee yidhaahda hay soo gelina muraadkoodii iyo baahiyahoodii isagoo aan fulinaynin ixtajaba allaahu canhu duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrih ilaahay baahidiisa iyo muraadkiisa ayuu ka xijaabaa waxba uma kala socdaan adduun iyo aakhiraba waa lagu adkeeya arrintu marka waa kolkay tahay ha ii imanina iyo kuwa ashkatoonaya oo qofku aanu qaabilayn laakiin haddii loo imanayo oo kii ashkatoonaya uu u iman karayo ase saxmadi jirto oo kan meesha joogaa uu dadka un kala horayo oo u kala tartiibinayo u leeyahy kanaa kaa horreeya adigu joog rabshadda daa dacwad baa socotay hadalka yaree arrimuhu hadday saayiin waa iska sax ee waa qof iska xijaabayoo hadduu doona iska jaanis lahoole waan xidhay dacwadihii dadkii hor tuban kaasaa la diidaya dacwadda waa inuu kala wadaa isla markaana intuu jaanis leeyahay aanu joojin walaa yaqcudu lilqadaa'i fi lmasjid masjidkana waxba laguma xukumayo oo masjidkii maxkamad laga dhigi maayo sababtuna waxa ay tahay dee masjidkii waxaa ilaahay baa loogu cibaadaysanaya waxaa loo baahay aamusnaan deganaan iyo khushuuc dad dacwiyayana dee waad garanaysaa buuqooda qofku isaga oo aan islahayn baqayli ayuu kor u dallacaya hadalka marka taas waa mid qaar aan daahir ahayn ayaa dacwaddii wata ama gabadh xayla ama kadaa oo kadaan oon masjidkii soo galayn qaar waalan iyo qaar ciyaalah ayaa dacwaddii ay geli karaysa oo masjidkii dhibaataynaya marka meel masjid maaha meeshaas halka uu wax ku xukumayaa waa halkaa habkeebuu wuxuu xukumayaa dadkan ugu garsooraya dadka sidee buu ugu garsooraya garsooruhu wa yusawi bayna alkhasmayni fii alaaati ashyaa labada qof ama dadka uu u garsoorayo saddex shay waa inuu ka simaa fi lmajlisi wallafdi wallaxd fi lmajlis fadhiga oo waa inaanu qaarkoodna meel ku fadhiisin kuraas qaarna sagxadda fadhiisa qaar fadhiisinin qaarna odhanin istaagtaaga yaa qaarna kuraasi buusha u dhigin qaarna faloodho waa inuu isleegaysiiyaa lafdiguna waa hadalka kan markuu la hadlo kan kalena waa inuu la hadlo laxdiguna waa eegidda hadduu kan eego kan kalena waa inuu eego soomaalidu waxay dhacdaan hadduu midna u qoslo ka kalena waa inuu u qoslo hadduu mid yara hadido ka kalena waa inuu hadido ay murmaan dee qosolna hiilimaadle baa layidhi hadduu miduun u qoslo midna ka aamuso kaasuu durbanna camlo u noqda ilaa waa kanuu jiibiye markaa fi lafdi wallaxdi eegidda iyo hadalka halkaasay maraysa mar waa inay usoo wada galaanoo hadduu midhi soo gala ka kale uu dabadda joogo wuu shakii karaa ee waanu idhahda ma dacwad baad leedahay yaa isashkataynaysaan hebel oo mee wuu maqan yahay wuu yeedh isagii ama waaruu yeedha askarti mar soo wada gala marna wada baxa wax allaa wixii shakiiyo eexasho keenaya halkaa way arrinku marka sidaasaa dee islaamku uu quluubta dadka u ilaalinaya quluubtii dadka ilaa hadduu dadka qalbigu ka xumaado maxay xukun qaadanba xukunka waxaa ka horeeya kalsoonida waxaan oo dhami kalsoonidiiba ilaalinaya qaadiga haddii kalsoonidii lagu kalsoonaan lahaa ay dhaawacanto dee xukunkiisiina horey buu ka dhaawacmay waa foosta gulna waxaanuu dhaaminaya ila waan lagu kalsoonayn haddii laga arkay inuu dhinac raacayba haddii markaa ay noqoto in gaadhi la raaco xataa uu lugaynayo mid gaadhigii waa inaanu raacin ama waa inuu labadooda wada raacaa ama waa inuu gaadhi kala raacaa ama iska lugeeyo waa kaas waa adaabta uu kula dhaqmayo garsooruhu inta ay joogaan dadka dacwoonaya maxkamadda dhexdeeda maxkamadda dhexdeeda saas wey kii taajirka ahaa iyo kii faqiirka ahaa kii madaxda ahaa iyo kii raciyadda ahaa kii xoogga weynaa iyo kii daciifka ahaa kii qariibka ahaa ee socdaalka ahaa iyo kii deegaanka ahaa waxaan faraha badanee caatifadu dadka ay jiidato oo dhan waa inu iska ilaaliyaa waa adaabta wey adaabtan wax badan xataa qaanuunka wadciga ahay ee nidaamka garsoorka ka warramaya wuu sheegaa iyagoo ka qaatay inteeda badan shareecadda laakiin waxa ay iska yar citixgelisa walaa yajuusu ma bannaano an yaqbala alhadiyata hadiyadda in uu ka qaato ka aqbalo min ahli camalihi deegaanka uu ka howlgalayuu garsooraha u yahay dadkaa uu ka u shaqaynayo waa inaanu ka qaadanin wax hadyada lama ogola mushaharkiisu waa gaar oo qasnada gaar buu ugu leeyahay garsooruhu ama garsoorayaashu wax ku filan baana la siinayaa wax ku filan marka la leeyahay dadka caadiga ah ee miyirka qabeen balwadda lahayn ayaa lagu sarjarayaa laakiin qof balwad leh oo dabadiirahoo daldalmaya dee haddii laydhaha wax ku filan xagee waa nisbi dee ayaa garan kara markaa dadka caadiga ah wax ku filan wey mushaharkiisa waa hadyaddana ma aqbalayo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka mas-uulka ah ee dadka howlaha u haya ee siiba garsoorka ku jira inuu hadiyad qaato uga caraantinimeeyey ninbuu shaqo u diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixa ah ninkii wuu keenay maalkii uu soo ururinayay laakiin markii uu qastada ku soo shubayay unbuu in yaroo faraara ah xoolihii u yeelay oo wuxuu idhi haadaa lakum wa haadaa uhdiya lii intaasi waa xoolihii aan muslimiinta u soo ururiyey intana dee aniga abaleba intana anaa la iisoo hadiyeeyayoo waa gunno yaroo aniga la ii dhiibay bala weynba umu arkayninba halkii unbuu kala qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam lahjad adagoonu dadkaba kula hadli jirinna ninkii wuu kula hadlay markaa wuxuu ku uhi gurigii hooyadaa iyo kii aabbahaa maxaad u yuuruursan weyday oo dabeetana u eegi weyday bal in wax lagu soo hadeeyey in kale mar hooyadaa u tag ama aabbaha u sheeg haddaad nin ku tidhaahdo aad baad ugu adkaysa markaa nebigu wuxuu ku uhi afalaa qacadta fii beyti abiika wa ummika fa nadarta ayuhdaa laka amla maad guriga aabbaha iyo hooyadaa fadhiisatid adeegtid bali aad hadii hadishiiya in kale annagaad waxaa iyagii noo sarrifaysa kala dheegaysa saasuu nbig ninkii ula hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam leannahu shaarkii dowladda huwan yahay shaarkii dowladda ayuu huwan yahay dadku markuu hal qofku qof caadiya yahay markuu awooddii dowladda isticmaalaya ee macnaha haybadii huwan yahay dee waa kala duwan yihin labada dadku kala aragti isku sii uma qiimeynayaan markaa waa kii khudbadda jeediyee nebigu tuugada ka hadlaya danaha guude maalka la xadaya ummadda xoolaha ummadda la xadayo qastada dowladda laga qaadanayu ka hadlay markaasaa wuxuu lahaa ilaahay naftaydu gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartee qofka idinka mid ahee danaha guud wax ka xada maalinta qiyaamaha wuxuu iman doonaa isagoo qoorta ku sida isagoo xambaarsan waa lasoo ururinaya jeebadihii uu ku daldalayay iyo shandadihii iyo akoonnadii oo dhan baa laga soo qufaya dabeetana waa la isku soo rasaynaya xambaar baa la odhanaya xambaar ilaa adaa badsaday marka waxaan arki doonaa buuhi mid awr sita ololaya iyo mid sax sita ciyaysa iyo mid lax sita iyaduna ciyaysa iyo mid kaash sita bararafta ahayood mooda in dabayshu kalacayso markaasuu odhan doonaa nebi maxamed oo ii shafaaco qaad igaga rid maanta waa lay haystaaye nebiguna wuu ka beri noqonaya calayhi salaatu wasalaam dadkii maalka dowladda iyo xoolaha ummadda ama sharkadaha cunayay halkaasaa balaayadaasaa ayaa ku ururtay marka laga yimaadaba cuqubada adduunyada ee ubadka kaga dhacaysa ee isaga ducala-aanta iyo cibaadaxumada ku dhacaysa kolka laga yimaado halkaa wey marka qofkii dan guud qabanayaa waa inuu wax ku filan ka qaataa oo la siiyaa intuu xadi lahaa haddii taa u waayana si bareefadoo gaara uu isaga shaqaystaa haddii kaloo daldalkaasi uu bilaabmaya halkeebaa cuncun leh isna waa naarunbaa cuncuni war kale maleh marka hadiyaddii halkaasaa lagu xidhay waa hadiyad kasta oo keeni karta qofkan inuu janjeersado xataa allabariga inay iska daayo casuumaddii aar mudanayaasha u yeedha aar mas-uuliintii hebel mas-uul hebelna u yeedha dadku aad bay isaga jecel inuu mas-uulkaasi ka muuqdo kan kale ka muuqdo maxay ugu doonayaan inay ka muuqdaan maalinunbuu wax kaa geli maalinbuu wax kaa geliyo dabeetana casuumaddaas hoosta uga yaro xariiqan ayuu kuu tixgelin doonaa maya alla berigoodana ha haystee gaar baad isaga shahayn doontaa adigu waxaaga jeebka ku sida adigu afwaxuna xishoo wey waa run wey alxuru yustacbadu bilixsaan bay tidhaa carabtu qofka waxaa lagu gumaystaa samafalka man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraara haddaad quudkaaga awoodi weydo qaraarkaagana ma haysin haddiiba laguu dhiibayo oo lagu habeenkii laguu soo gudayo oo kolba qof lagugu soo dhiibayo kaariba dhacday waxa markaa uu nebiguna ka dayriyay calayhi salaatu wasalaam hadyadaa iyo laaluushka la qaadanayo kolkaasaa waxa uu leeyahay wuu nacdalay nebigu calayhi salaatu wasalaam alraashi waalmurtashi waalraa'ish qofka laaluushka bixinaya iyo ka qaadanaya iyo ka dileelka ka dilaalka laynaa udhaxeeya dar baa jira maxkamadda iyagu joogo oo eeganaya un dacwad xasaasi oo dhimbiilo ka duulayaana soconaysa markuu dacwadda arko wuxuu garanayaa halkaa in kabaha laga subkan karayo dabeetana qaadigu u tegayaa wuxuu leeyahay ma ka soo dhammeeyaa dee mala soo hadlaa kuwan kalena wuxuu leeyahay kiisku wuu idiin dhici doonaa qaadiga in la afkartu u baahan yahay intaa in laeg buu ku istaarmaya lagu jugaynaya intaa keena buu leeyahay dhaag labadoodii oon isarag buu kan u keenaya kolkaasuu dee isagiina dhan u ciiray kan kalena mid kalea ka soo qaadaya muddaa la isu qaadaya la isu qaadaya la isu qaadaya waxa laga yaabaa waxaa la qaadaya inay wixii la isku haystayba ka bataan way dhacday wixii la isku haystee la xukumi lahaa laaluushka la qaaday iyo ka looyaradu qaateen baaba mararka qaar ka badataba dadkanna maxaa u dhexeeya dee ficiltan baa u dhexeeya iyo shaydaan dhanxiira hore ayaan lagaa badin waa balaayada iminka soconaysa wixii garsoorka la odhan jiray aad buu u fasaaday dad kaa badan iyo biyo kaa badanna way ku hafiyaan baa la yidhi oo qofku hadduu wanaagsan yahay xataa lafteeda oo deegaankan uu ku dhex jiraa iyo bay-adaas ay tahay mid sillan mudduu isyar caabiyayaa u isyar caabiyayaa u isyar difaacayaa marka dambe waa lala soo kacaya meel lagu ilaaya haddii aad tagto ishaa la iska ridaa muu noqonaya isna waa kaa ishii iska riday la mid noqday un kuwii allah in hanuuniyo waxa uu ka hadlay arrin kale goormaanu qaadigu waxba xukumi karaynina loo diiday inuu jajman gaadho ama dhagaysi dacwadeed waa marka uu janjeersami karayo ee aanu normalka xaaladiisu caadi ahayn waxa uhi wayajtanibu lqadaa fii casharati mawaadic meelo tobana ama toban xaaladood garsooraha looma ogola inuu xukumo ama qofkii go-aan gaadhayaba ee maamul ku jiraba cindaalqadabi markuu cadhaysan yihi waljuuci markuu gaajaysan yahi walcatashi marka uu haraadan yahay wa shiddati shahwa marka baahi reer ay haysay qoyskiisii u baahan yihi walxusni marka uu murugaysan yahi waalfarax marka almufrid faraxa macnaa almufrida ee xadgudubka waa murug xadguduba iyo farax xadguduba wa cinda almarad kolka uu xanuunsanayo wa mudaafacati alakhbathayn kolka uu saxarada iyo kaadida isku celinayo wa cinda annucaasi kolkuu dhakoolayo ee gebigiisuba uu lulaanayo wa shiddati alxari waalbard marka uu jiro kulayl aada u daran uu dhididsan yahay iyo qabow aada u daran oo aanu xamilayn waa toban xaaladood oo lagu soo ururin kara uun idraab nafsiyaa jira iyo khalkhal fikriya naftiisu caadi maha wakhtiyadaa iska soo dhammee iyo go-aan ka gaadh iyo iska kala dir baa ku badanaysa ka baaraandegii iyo ka bogashadiibaa ku yaraanaya meeshana waxaa la doonayaa waa xaq bani aadam oo la mida dhiigga qofka aayadda dhiigga xaaraantinimaysunbaa nafta maalkan qofkana in la qaato xaaraantinimaysa waa isku miisaan qofka naftiisa maalkiisa iyo dhagtiisu sidaa daraaddeed xaaladahan qofku markuu ku sugan yahay wuu yaro sillan yahay ama mid buu eexan ama labada buu ku xadgudbi ama uu ka degdegi doonaa wuxunbaa kasii noqonaya marka cadhada ha iska biiyo oo wakti uu maaragtay kiiska mar haddii cadho gasho dee waa laga yaabaa inuu jiirhsiiyo gaajada iyo haraadkuna dee wakhuliqal insaanu daciifan ilaahay baa waxau ihi qofka bani aadamka ah waxaan abuuray isagoo daciif oo tamar daran aad buu u tamar daran yahay qof kolkaa meeshii hadduu gaajaysan yahay ama haraad badani hayo oo ninkaasi haynaga soo qadeeyo haynaga soo shaaceeyo iyuu inagu xayraamin haa meelaha lala soo dhigo falaas iyo wax shiddati shahwana dee iyaduna waa la mid xusnigiiyo faraxuna hadduu aada u murugaysay oo dhabarkiiyo gacanta isku hayo qaadigii oo dabeetana loo yimaado muxuu dhagaysay farax almufrid dadka faraxa xadgudubkaa wey dadka qaarkood baa isku daya siday u kala balaayaysan yihiin inay qaadiga la kaftamaan oo dabeetana ka farxiyaan oo markuu istareexa kadib ee lahjad yaroo hoos hoosa lagula hadlo ka saxeexa iyo mas-uuliyiinta faraxa xadgudubkaa la eegta intay waa fumishaaraeyaan maya waa kaftanka iyo wixii lagaga farxin lahaa marka hore iyo wixii lagaga murugeyn lahaa buu iska joojinaya dee xanuunkuna waa la mid iyo dee waxaan kale akhbahaynka qofku markuu salaad tukan lahaa iyo markuu xukumi lahaa iyo markuu cid la kulmi lahaa haddii xamaam u baahan yihi sidaa darteed waa in horta iska waa daciife waxaa dhammaystaa xamaamkuna waa inaanu ka fogaanina waa in loogu talagalaa hurdada iyo kulaylka iyo qabowgiina waa la mid intan oo dhammiba waxaynu soo nidhi naftii baan caadi ahayn waxau ihi marka tartiibtii dacwaddu bilaabay kolka ila nidaamkii garsoorka islaamka aynu ku jirnaa wanaagsanaaye tartiibtii dacwadda iyo labada qof muduciga iyo madacalayhiga sidii loo kala horraysiinayay ee xaalkoodu noqonayay ayaa uu halkan kaga hadlayaa walaa yas'alu lmuddacaa calayhi kii muddaa calayhiga ahaa ee wax loo sheeganaya ma weydiinayo waxba ilaa bacda kamaali dacwa marka ay dacwadda muducigu dhammaato kadib buu muddaa calayhiga wax weydiin karaa walaa yuxallifuhu dhaarin maayo kan muddaa calayhiga ah ilaa bacda su'aali lmuddaci kan muddaciga ah inuu yidhaahdo ii dhaari mooyaane walaa yulaqinu khasman mid kuwa doodaya ka mida uma afjaaqinayo xujatan shay uu ku garhelayo walaa yufhimhu kalaaman hadalna ma fahamsiinayo oo ma horboodi karo walaa yatacanatu bishuhadaa markhaatiyadana kuma madax adaygayo oo uma cagajuglaynayo ma huruufayo markhaatiyada iyo huruufi nidaamkaasi uula dhaqmaya meeshii dadka qaadiga hor imanaya waxa weye muduci iyo madacalehi iyo markhaatiyaal intaasaa meesha maraysa maxkamaddii dowladdana waa fadhiyaa booliskiisiina wuu haystaa markaa waxba kale ugama baahna odayaaliyo xigto iyo cid kale waxba ugama baahna ilaan isagiibaa ummaddii u fadhiya meeshoo matelayo suldadii meesha lagu dhigay inta markaa u imanaysa waa inta qofkii wuu soo dacwanayaa muddo calayhigiibaa ag jooga markhaatiyaalna waa loo baahnay intii sidan u kala wadaya marka nidaamkii dacwaddu leedahay waxa weye awalan mudaca calayhi dee waa muduciya muddaca calayhi ka calayhida wataa kii wax loo sheeganaya soomaaliduba saasunbay idhahan muduciyo kan kalanba yar xarifaana waxay dhahan maddaa calay kan muduciga waa iska okayo saasunbay u idhahdaan ereyga habka ugu dhawaaqayaane laakiin kan la ydhaa almuddaca calayhi af carabiga saa loogu dhawaaqayo ayuunbay idhahdaan maddaa calay maddaa calay haddii lagu dhaahdo waxa weeye muduc almuddaca calayhi oo saa loo galay waxa saa loo galay mawowbaabu marka muducigu kolka uu dhammaysto dacwadiisa unbuu u gudbi karaa maddaa calayhiga sidaa wey saasuu ugu garsooraya labadabana waa inuu ka dhagaystaa labadabana waa inuu ka dhagaystaa marka muducigu uu dhammeeyo dacwadda wax hadalahoo kaloo ka baxayaa ma jiro ma sii cadhoonayo ma sii horboodayo go-aan ma gaadhi karo jawaabna ma bixin karo waa inuu sugaa kan kale hadalkiisa waa halkii laga raacay nebi daawuud calayhi salaam haddii aad akhrido suuratu saad suuratu saad sooma ahayn ayaa mid baa usoo ashkatooda wuxuu leeyahay ina haada akhii lahu tiscatun wa tiscuuna nacja waliya nacjatun waaxida faqaala akfilniiha wacazanii fi lkhiaab ninkaasi waxa uu leeyahay sagaal iyo sagaashan lixaadana midh baan lahaa bal ninkaygii sagaaliyo-ninkii sagaal iyo sagaashanka lahaabaa waxa uu yidhi war aan dhammaystirtee tiradaa iga foolxuna weeye macnaha waar boqolka ii buuxiyo kaygii buu iga qaaday isna boqol buu dhammaystirtay anna hawadu i diray halkaasuu ka sii xanaaqayba daw nin muxsina buu ahaaye qiiro badane asuu laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaaji wallaahi waa ku dulmiyey kol hadduu laxdaadii kol hadduu laxdaadii la wareegay oo dabeetana laxyaashiisii kale idihiisii kale ku darayo kaas waa ku dulmiyey bartaasaa dabeetana uu isku gartay adigu istabaqabatee dee kolkii dambe waa ka la xukumaye imtixaan la mariyey almuhim qofkana marka uu ku warramayo dacwadda wado jambiga kalea la istaagaya garsooro waa inuu jambiga kala istaago si uu dhexdhexaad u noqdo waa inuu ka soo qaadaa waxaan uu sheegayoo dhamm inaanay jirin ama intooda badani jirin ayuu shakilaan isku sii qancinaya si uu meel u iman karo waxaan oo dhan uu sheegaya inaanu jirin waa inu ku xisaabtami karaa iyo inuu jira labadaba halkaa markaad ka duulaysa inuu jiri kara iyo inaanu jiri karayn ku saamayn maaya markaasuu dabeetana kii kalena odhanaya war bal adiguna hadal kii kalena uu hadlaya saddex midun bay noqonaysaa inay dee isla qiraan iyo inay markaa isku dafiraan hadday isla qiraan isasiiya wey oo mudaysta hadday isku diidaanna waxa weeye inuu yidhaahdo muducigii wixii aad ku dacwayeysay waa kana wuu diidaye ama badh buu diidaye calayka bishuhuud markhaatiyaalkeen hadduu idhaa markhaatiyaalmahayana waa inuu idhaahdaa ku dhaaran war adigu mada calayhiow hadduu idhaa ma dhaaran karayana kii waxaan doonaya waa inuu idhahdaa dhaar baa kugu soo noqotay hadduu idhaa anna ma dhaaran karayana maxkamadda ka baxo magaalada galaweye mar haddaad wax doonayso ood keeni weyday markhaati ood dhaaranna weyday waxaagu waa buhubahaaye magaalada galbulle ee ka hadhadeer ninka laga bilaabo saacadda broseeskaasaa la marinaya marka sidaa dacwadda loo wadaya uba iska dhab yar tahayba wax iska koobanba wey marka laakiin roon dheer laga soo wareegayo si wax kale uga dhiiqaan meel dheer jiran dheer laga soo bilaabayo markaasaa baliya baas jira waxa uhi walaa yuxallifu ilaa bacda su'aali lmuddaci markuu muducigu warkhaati waayo madaa calayhiga ayay dhaartu ku soo jihaysatay iskama dhaarinayo laakiin waanu idhaahdaa muduuci oo markhaatibaad weyda kanaad dhaar ku leedahaye ma kuu dhaariyaa ilaan dhaarti waxaagu ama xeera ku galeen ama xoolobay idhahan soomaalidu xeerku waa dhaarta une waxa weeyaan waa inuu ama xoolo qaata ama dhaar qaata marka waa in la weydiiya ilaan dhaartii uu ka dayn karaaye khasmiga uma laqinayo xujada xujadu waa dooda wuxuu ku dood helayo walaa yufimu kalaan hadalna ma fahamsiinayo kaa labada qof midna horkici maayo ma saasaad u jeedaa yaa marka ama sidaa iyo saasay ahayd wuu sii horkacayaa maogta maxaad sidaa u odhan weyda sidaa u tidhi waxaasoo dhamm waa xujadii oo u laqimaya u dhagaysanayaa un wuu ka qorayaa wixiisa kana wuu ka qorayaa hadalku qiimaynay atacanud bishuhadaa markhaatiyada kuma malxadaygayo oo ma huruufayo wuu ka daynaya waa ilaahay baa yihi walaa yudaara kaatibun walaa shahiid wain tafcaluu fainahu fusuuqun bikum yaan la dhibin qofka dadka wuxuu kala qoraya iyo ka markhaatiga ah ee mid walba wixii uu fura un ha laga dhagaysto haddaanu dee xadgudub kala samaynin qofka iyaga dhiba markhaatiga iyo cidda wax kala qoraysa ka dhibaana waa faasiq buu ilahay intaa waxay noogu dhammaaday nidaamkii garsoorka ee saxnaa markhaatiyadiiba halkaa laga gelaya keebaa markhaati noqon kara iyo dacwadda shahaadadooda sidee loo dhagaysanaya marka nidaamkaasi uu jiro garsoorka ah aynu soo aragnay dadku xuquuqdooda way helayaan maadaamay ka noocaasa soo xosheen haddii kalena waxa weeyaan habeenkiiyo maalinta isu egaanaya wayalufuuna min baciid jiro dheerna dadku way ka soo wareegayaan dacwaddii yare walibana lix bilood bay soconaysaa waxa weeye dadkuna waxay u egaanayaan dad suurhkoodii loo tolay kayfa maa takuunu yuwalla calaykum dadku siday yihiin ayaa madaxdiinnuna noqonaysa iyo garsoorkiinu dadka waa laba sibqaa marsa sibqat allah iyo sibqat ashaytaan dadku marna dareenkii iyo waxay leeyihiin shucuurkii wanaagsanaa islaamka marna kii shaydaanka iimaansigii markuu dadkii ka lumay baa waxay keentay qofka maal shacbiga ah ee gabadda wax loo xukumayo dadka waxa iskala qabsadeen laaluushkiiyo hoosoostiiyo howlyaraan walfudayntiiyo wixii markaasaa dabeedna qofka kiis loo hayo haddii aanu wax la ordin oo aanu wax dhiibin intaan go-aanka la gaadhin wuxuu qabaa in laga xukumayo hadduu qaadigu yidhaahdo lacagtaada iska hayso kiiska siduu yahay unbaan dacwadda u wadayaae madaxuu sii qabsanaya markaa wuxuu leeya waxaan u malaynayaa in la iga waxbadiyey maadaama uu igu diiday qaadigu way iga badiyeen buu odhanaya laiga badiyey ilaa uu go-aanku soo baxo isaga loo xukumana ma rumaysan karaba markaasumbaa laga yaabaa inuu wax rumaysto haddii isaga loo xukumo marka dhibaatada jirta weeye ee u baahan runtii in la soxo allahu subxaana wa tacala aclam